barnaamijka dhallinyarada maanta kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyada maantana waxaa halkan si wada jira idinkaga soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo zahre ciila nuur
qodobada aanu idiinku hayno idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida warbixin aanu ku eegayno dadka xilligan oo kale xagaaga ka baxaya kulaylka magaalada boosaaso qaar ka mid ah kaariyada kireeya baabuurta oo iyagu arrintaasi ka hadlay ayaanu warbixina idinka haynaa khidmad baan ku leennahay hadba waa heshiis noocay noqotaba jantawaale boqolkiiba toban marmar way ka badataa markedyada iyo noohooyinka badanaaba waa rarnaa oo boqolkiiba toban kama qaadanno hadba wixii aan laysku gartuu i siiyaa marna wuu ii badiyaa marna anoo u buuxiyey baan wax yar ka qaataa oo misqaala darratina oo asagaan ku taabka helayaa sidoo kale waxaan idiin haynaa arday ka tagtay muqdisho oo wax ka barata jaamacadaha dalka kenya halkan qayb kasta sida ay buugga aan ku qaadanno casharada medicalka ah oo kale u samaysan tahay rheumatologiga iyo neurologiga iyo way kala duwan yihiin qayb kastana waxaa ugu tegaysaa qaybteeda waxyaaba qaarkood aan isdhahaynin weligay waa arki doontaa oo abwaas ku akhrin jiray yaa waxaa kula kulmaysaa kenyaata waxaa kale oanu idiin haynaa qasaa'idkii nebi ammaanka ahaa
so'aasha khayaama iyo siraadeer baana sugay subanu nabiga ku sali
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaradda dalka britain teresa may ayaa weli waxa ay ku guda jirtaa baadigoobka heshiis ay la gaarto xisbiga d u p ee northern ireland kaasi oo siin doona taageerada ay uga baahan tahay in ay soo dhisto dowladda war qoraal oo ka soo baxay xafiiska teresa may shalay oo axad ahayd ayaa waxaa lagu sheegay in wadaxaajoodyada la filayo in ay soo gebagaboobaan toddobaadkan xisbiga d u p ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in wadahadalladu ilaa iyo haatan ay yihiin qaar miradhala saraakiisha ciidamada maraykanka ayaa sheegay inaanay haynin wax war ah oo lagu xaqiijin karo ama lagu beenin karo warbixinaha ku saabsan in hogaamiyihii ururka daacish abubakar albaqdaadi lagu dilay duqeyn ka dhacday goob uu ku sugnaa khubro madax bannaan ayaa sidoo kale shaki ka muujinaya wararkan sii baahaya oo lagu baahiyey markii u horreysay telefishinka waddanka syriya ee dowladdu maamusho kaasi oo sheegay in la dilay hogaamiyihii ururka isis abubakar al baqdaadi afhayeen u hadashay ciidamada maraykanka ayaa v o eda u sheegtay in dhowr jeer wax laga weydiiyey arrintan balse ilaa hadda aanay haynin wax akhbaar ah oo lagu xaqiijin karo amaba lagu beenin karo kooxda la socoto xadgudubyada xasuuqa aadanaha ah ee xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu yahay dalka britain ayaa xaqiijiyey duqaymo xoogan oo toddobaadkiina dhaafay ka dhacay magaalada raqa ee ay kooxda daacish ka dhigatay xarunteeda ugu weyn
ramadaan mubaarak iyo duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan xilliga kulaylaha qoysas badan ayaa waxa ay ka xagaabaxaan magaalada boosaaso taasina waxay sare u qaaday dakhliga soo gala dadka iyagu kireeya gaadiidka isaga goosho gobolada puntland haddaba wariyaheena v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa nooga soo diray boosaaso kaariga kireeya gawaarida ayaa xilligan oo laga xagaabaxayo magaalada boosaaso hela macaamiil iyo weliba dhaqaalo badan oo ka badan dhowr bilood shaqooyinkii ay ku guda jireen taasoo sababtay kulaylaha daran ee xilligan boosaaso ay gasho qoysas ka kooban dhallinyaro dumar iyo carruur ayaa ka guura guryahooda iyagoo raadsanaya deegaano qabow oo ay kaga gambadaan afarta bilood cimilada boosaaso ay tahay aamus iyo weliba hanasan waxayna taasi ay fursad u tahay gawaarida iyo weliba dhallinyarada karaysa haddaba qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaan ku booqday goob bastoojo ah oo baabuurta laga raro xilli ay ku guda jireen shaqadooda qoraxduna ay tahay mid aad u kulul
walaalle waxaa laydhahaa maxamed aadan muuse dalabley waxaan raraa gaalkacyo iyo garowwe badanaaba marka dadka badanaa waxay u baxaan qardho iyo garowwe gaadiidka halkaasu u badan yahay hase ahaatee gaalkacyana way aadaan kuleelahana aad buu u tiro badan yahay dadka baxaya majority hoyooyin iyo carruuray u badan yihiin arday iyo culummaba waa ku jirtaa horey maxaa u qaban jirdhe wax shaqa ma qaban jiri marka waa yaraa wixii ka horreey intaa adigu dadka magaalada ayaad u yeedhaa baabuurkaasadhaa ee qofka gaariga iskale lacag buu siiya lacagtu ku siiya waa meeqa khidmad baan ku leennahay hadba waa heshiis noocay noqotaba jantawaale boqolkiiba toban marmar way ka badataa markedyada iyo noohooyinka badanaaba waa rarnaa oo boqolkiiba toban kama qaadanno hadba wixii aan laysku gartuu i siiyaa marna wuu ii badiyaa marna anoo u buuxiyey baan wax yar ka qaataa oo misqaala darratina oo asagan ku taakahelayaa wakaa
magacagiishe magacaygu waa cabdulaahi cabdijaamac waa nin kaariya oo macruufa afweyna layidhahda cid walba inta badan way garanaysaa waxaan kaloo idiin sheegayaa dadweynaha in dadkii magaalada ku jiray boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay bixeen waxa dad gobollada ugu baxanoo dadku ay u baxayaana waa gobolka karkaar sababtoo gobolka karkaar waa uga dhow yahay dadka shaqaalaha iyo dadka danyartaaba waa uga dhow yahay magaalada layidhahdo qarno iyo boosaaso waa isku xidhan yihiin dadkuna inta badan iyada ayuu u baxayaa dhaqaaluhu waa yaryahay aad buu u liitaa financial crisisku aad buu u liitaa dadku waxay ku baxaan waa ku imanayaan iyagoo lacag la'aana iyagoo murwooyin leh iyagoo mudanayaal leh iyagoo dhallinyaro leh iyagoo odayaal leh iyagoo shuyuukh leh waxay leeyihin lacag ma haysanno iyoladeedani kutee baanu iskaga wadnaa dadku dantaa camalo baanu ku wadnaa dadku way baxaan waana loo baxaa gobolka ugu badanee dadku ay u baxaan oo gobolka karkaar magaalada qardhow sababta dadku waxagaa baxayaan maxaa ka mid ah sabab dadku waxaa gabaxay tebrawtarka ayaa aad u sarreeya kulaylaha boqolkiiba shan iyo afartan shan iyo soddon toddobiyo soddon siddeed iyo soddon tebrawtarku kamana ay gaashaama dadku haddii ay matooro iyo telefishinno iyo iskaamiil lahaan lahaayeen de way ka gaashaaman lahay laakiin wakhti ay ku gaashaantaan iyo wax production oo dadka ay leeyihiin oo dhaqaalaha oo ay kuga gaashaantaan arrimaha ma jiro sidaa darteed dadku kulaylka ayay ka yaacayaan dhin walibana hortaa meeshuu doonto ay naftu u qabato u yaacayaa Way, dadka ugu badan ee xilligan xagaa baxaya waa dadkee waa aruuraha iyo odayaasha iyo dadweynaha gaboobey iyo dadweynaha aad u yare dadka aad u daalanoo dadka aad dadka dadka danyarto dadka aad u jilicsan weeye laakiin umulihii iyo caruurihii iyo naagihii iyo dhallinyaradii iyo shuyuukhdii iyo odayaashii dadkii gaboobey way ka baxayaan dadkaasuna waxay ka baxayaan kuleylahaasaa sababaya iyadoo aan dadku laba kiro iyo laba danood iyo laba biil ka kala bixi karin haddana waxaa sababaya dhibaatada intaa leh kulaylaha waxay dadkaasuna ka yaacayaan waa dhibaatada magacaagii sheeg aniga maxaa dhaliila walaal maxamed waxaa ka mid tahay darawallada gawaarida wataa bal waxaad iga wartaa ee xaaladda boosaas
niba xaaladda waa u jeeddaa aad iyo aad bay u kulushahay dee jawga waad u jeeddaan suu yahay adugu waa ka warqabtaa waxaa adda waxaa weeye waad aragtaa jawgu suu yahay waad aragtaa xaaladda meeshaan taagana iyo saan warwarayno iyo sida xaaladdu tahay waa u jeeddaa iyo kulaylka nahay iyo dhibta iyo soonka weliba aan ku jirno Ee, nin dhallinyaraa baa tahay gaariga maadaa iska leh haa gaariga ilaahay baa le laakiin anaa dembaabaadda okaa Ee, imise qofaad ee, calaa qof intee baa ku qaadaa gaarigaaga
niyow dadka waxaan ku qaadnaa soddon waa ku qaadnaa soddon iyo shan baan ku qaadnaa okaa gaalkacyaan u qaadnaa Ee, maxaa u sheegaysaa marka bulshada ka baqan magaalada iyo kuleelka magaalada siduu yahay?
dee bulshada waxaan sheegayaa magaalada ka maqan magaaladu waa kulayl waana u jeedaa qof kulaylkan hadda aan leeyahay ku soo ordna ma jiro ha laga xagaasado magaalada baan leeyahay waxaa weeye bulshada taasaan sheegaya saaxib
docda kale waxaa jira dhallinyaro badan oo xilligan ee, magaalada ka sii tegaya ee, iskuulladii imtixaanadii marka la xihay kadib ee, saaxiib magacaaga magacigu waa axmed cabdiraxmaan cali axmed baari haya axmed ee, safar baa tahay ee, safar salaama bal waxaad iga wartaa halkaa u socoto iyo waxaa magaalada boosaaso xagaa bixisa wallaahi inuu yuusuf horta hadda socdaalkii wuxuu ku wajahan yahay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug Ee, de mar haddii jaamacadihii la xiray waqti kulaylkuna aad u siisiyay waqti rabadaana lagu jiro waxaan door baray in magarasa labaatankaa beri oo dhib inaan gaalkacyo kusoo qaato maadaama roob badan uu ka daayay kana qowday magaalada boosaaso bal kuleelka boosaaso ka war wallaahi kulaylka niyo waxaan waa xaddhaaf weeye wallaahi niyo wax lagu tilmaami karo lama sheegi karo
waxaa jira dhallinyaro badan oo saaxiibada magaalada ka xagaa baxay haa waa jira dhalinyaro badan ba hadda kuwa badan baa soo wacay waxay ku hayaan maxaa maaragtay maxaa magaalada keliya xilligaa ku dhigay maanoo timaadee kaalkaan hadis doon haddayna camirna ka shidnaa yuusuf maxamuud v o a boosaaso aad buu mahadsan yahay wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi boosaasa nooga soo diray weli waxaynu ku guda jirnaa magaalooyinkaasi kulul ee weliba xilligii kulaylaha rabadaantiina ugu soo beegantaye dalka jabuuti oo soonku uu soo galay xilli cimiladu ay aada u kulushahay ayay dadku u isticmaalaan cabitaanka xilliga afurka iyo waqtiyada habeenkii gaar ahaana xabxabka wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan isaguna waxa uu ugu kuurgalay suuqa magaalada jabuuti isbedelka maciishada iyo weliba sida ay dadku waxyaabaha ugu badanaya ay iibsanayaan warbixintan ayaanu nooga soo diray dalka jabuuti wakhtigan bisha barakaysanee ramadaan dadweynaha ayaa si xoog leh u cuna xabxabka iyadoo marmarka qaar uu kor u kaco qiimaha lagu iibsado ganacsade xabxabka ku iibiya bakhaar ku yaala suuqa magaalada jabuuti ayaa sidan iigu warramay magacayga waxaa la dhaha cabdi cabdulaahi waxaan ku magac dheerahay cabdibuur waaya cabdi bal waxaad nooga warrantaa waatan dee dadkii kugu xoonsan yihiin aad iyo aad xabxabkiina waa la guranayaa bal maxaa soo jiidanaya baad u malaynaysaa dadka soonkiina waa lagu jiraa wallahi dee wakhtiguna waa ramadaanku waa sida kuleel mar kuloobiga ramadaanka xabxabku aad buu socdaa sidaa galaadika sanadkan qiimuhuna u fiican yahay
qiimaasicirka naga waran qiimaha boqol iyo konton baan ka siinaynaa annaguna waxaan halkii kiilo boqol iyo labaatan baan soo siisanaa boqol iyo konton baan ka siinaynaa dee soddonkaasaan annaguna insha allah aan ilaahay ku tawakulanaa bal waxaad naga warantay cabdi ugu dambayn waatan shaqa xoog laa ku haysatee maalin kasta ma sidanba alxamdulilah bisha ramadaan waa bil barakaysan maalin kasta waa caynkaas labaiyo toban koob iyo tobanka bilooda kale waan iska caagis laakiin bisha ramadaanta waa alxamdulilah waa saa weyn bil kastaba dhinac kale aadan xasan kayaad oo mas-uulka ah mid ka mid a dukaanada waaweyn ee raashinka lagu iibiyo ee ku yaala suuqa magaalada jabuuti ayaa isna iiga warramay ascaarta raashinka lagu iibsado wakhtigan bisha barakaysan ee ramadaan bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay ramadaan muuse kolley bisha ramadaan waa la isku ogiyo wax la wada sugayey oo aan alxamdulilah waa ilaahay mahadii raashinkuna waxaad moodaa inuu iska caadi yahay oo iska sidiisii intiisa badan waxa weeyaan rabadaanadii hore waxaad moodaa inuu rabadaanka ka gedisan yahay awal rabadaanadii hore dadku waxay weydiin jireen inta badanka sida timirta iyo sokorta iyo saliidda iyo daqiiqda waxaasay weydiinsoo su badnayd moogta laakiin rabadaanka waxaad moodaa in ay dadku kaga weydiin badan yihiin xagga caanaha likiidka ay weydiintood ku badan tahay iyaad moodaa rabadaan kuwaasi aad inii weydiiyaan ramadaanka rabadaankan waxaad moodaa in caanahaas ligiidka oo nuucyo kala duwan oo badan lahaan jiray alxamdulillah inkastoon caana samaysanay maanta aandana ay dadku ay caanayaashii ay doodoonayaan weydiinayaan baad moodaa waay bal timirta naga warran qiimahayga waa caynkee sanadka
rabadaan inkasta ay ku yar tahay suuqa timirtu haddana waxyaabaha dadku ay saa usii tabaynaan ma jirto oo sidii rabadaanadii hore ay xoog usoo gelaysay maaha oo in yar inay qayb qayb soo gashay baad moodaa haddana alxamdulillah dee dadku way iska ku safarsan yihiin
caanahoo kale aadan maxaa lays odhan karaa sanadkan waxaana lagu yidhi caanuhu way qaaligaroobeen qaarkood waa la waaye waa sidee
waxay dadka weydiintoodu badan tahay waa sidaa awal caanayaasha caanayaal badan baa jiray oo dhowr qaybood oo kalea dad baa kale kekeeni jiray dadka ganacsigana waxaad moodaa inuu hadba subaxba wixii la weydiiyo uunu ugu baahi badan yahay dadka bibliigana waa noocaay oo kale waxay ugu baahibayna weydiin beentoodu rabadaankan ugu badan tahay waa xagga caanayaasha wixii kale joojiyey sidii loo mamnacay sidii kale ay wax u jiraan dee xagga wasaaradaha ku shaqale bal markaad eegto halkan kale aadan raashinkii aan bariiskii sonkortii wacaynka iyaguna iyo baastadii raashinkaa kale waa alxamdulillah fiican yahay sida sonkorta bariiska waxyaabaha kale waa iska caadigo wax problem oo timirtiina yartahay waad moodaa caanayaashuna waa sida aan ku sheegay oo weydiintooda way nagu yar fara badan tahay qofka komersaagna kolley kolba wixii la weydiiyo unbuu baahan yahay ka dhigan tahay oo isagu in wixii la weydiiyaba ka jawaab ka ayaa uga wanaagsan in
shaqadu halkay u badan tahay sanadkan markaad egto dhinaca raashinka
dhinaca raashinka waxay u badan tahay sidii dadkiina caadiga dadka reer jibuuti waxaad moodaa inay rabadaankii ay raashinka si xooga u dhigtaan sida timirtii iyo sokortii iyo saliidihii iyo waayo dee shaqadii baa fara badan la isticmaalkoogii baa fara badan wixii oo dhan sidoodii ba iskaga socdaan alxamdulilah
markaad egto labaniyadda iyo waxyaabaha iyaga bal ka waran
waxaa kale waa iska caadigoogii labaniyadda fooster maxay ahayd sharaabka kale sharaabka cabitaanka iyo sida trisiga foosterka labadaba waa iska socdaan alxamdulillah ee wax kala goyna ma leh waxa sidoodii waa iska socdaan alxamdulillah rabadaan muuse v o a djibouti
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington annaga oo ku guda jirnaa bisha barakaysan ee khayrka badan ee ramadaan ayaan idin soo qabanaynaa qasidadan
aada badi sonkiyo sakadaada dho subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sonkiyo sakadaada dho adduunyada samaaha badi samaaha badi so'aasha khayaama iyo siraadeer baana sugay subanu nabiga ku saleey adduunyada samaaha badi samaaha badi so'aasha khayaama iyo siraadeer baana sugay subanu nabiga ku saleey sayidi ya rasuul allah sayidi سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك wida safar baan ku nahay satiirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo dunida safar baan ku nahay satiirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo safkeen jana nooga yeel jana nooga yeel safkii aad xaraysay iyo asxaabadii soo banayd alloo sugta noogay safkeen janna nooga yeel janna nooga yeel safkii aad xaraysay iyo asxaabadii soo banayd alloo sugta nooga yeel saydi yaa rasuul allah saydi سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك sunnada nabiga garaa sugo iimaanka sugo sinabadiintaada dhoor sunnada nabiga garaa sugo iimaanka sugo sinabadiintaada dhoor samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbiga ku bari sareeda adkaartide subanu nabiga ku sali samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbiga ku bari sareeda adkaartide subanu nabiga ku sali sayidi ya rasuul allah sayidi سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي
qasiidadaasi nebi ammaankaana intaa haddii aynu kaga soo gudubno weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waana duhurnimo isniina laba iyo tobanka bisha labaiyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo toddobiiyo tobanka haatana nairobi magaalada nairobi waxaa ku sugan in ka badan shan iyo toban arday oo soomaaliya kuwaasi oo baranaya mihnada caafimaadka islamarkaana markii hore ka mid ahaa ardayda jaamacadda caalamiga ah ee soomaaliya magaceeda loo soo gaabiyo s i u ee magaalada muqdisho ardaydan ayaa haatan fursado isugu jira tababaro dhanka caafimaadka iyo waxbarasho kale waxay ka heleen jaamacadda magaalada nairobi haddaba wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay dhalinyaradaasi warbixintan ayaanu nooga soo diray halkaasi tirada ardaydan fursadaha waxbarasho ka helay jaamacadda nairobi ayaa gaaraya shan iyo toban arday oo markii hore kuliyadda caafimaadka ka baranayay jaamacadda caalamiga ee soomaaliya ee ku taalla magaalada muqdisho waxaana ardaydan oo ku guda jira sanadka ugu dambeeya ee waxbarashadooda ay fursado isugu jiro waxbarasho dheeraad ah iyo tababaro dhanka caafimaadka ah oo lagu kobcinaya aqoontooda ay ka heleen jaamacadda nairobi oo xiriir wada shaqayn ah la leh jaamacadda s i u ee magaalada muqdisho sannadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo hagaagayay tayada dhanka waxbarashada ee jaamacadaha dalka soomaaliya iyadoo ay jiraan tiro jaamacado ah oo meel wanaagsan kaga jira liiska jaamacadaha qaaradda afrika qaar ka mid a ardaydan oo aan kula kulmay magaalada nairobi ayaa iiga warramaya dareenkooda iyo sida ay arrintan faa'iido ugu tahay magacaygu waa doctor liibaan xuseen iidow oo ka imaaday jaamacadda somalia international university kuna imaaday barnaamij loo yaqaano students exchange program
ardayda la isdhaafsanayo isdhaafsasho arday dhakhaatiir iyo macalimiin intaba ee ka dhexeeya jaamacadda somalia international university iyo jaamacadda university of nairobi iyo programkan asigana saldhigiisu yahay istaalka weyn oo loo yaqaano kenyatta national hospital programkan sidaa taqaana macnaha caadiga waxaa waaye program loogu talagalay arday jaamacad dhiganaayo in uu macnaha uu jaamacad kala yimaado si uu u sameeyo skills badan experience sameeyo maxaa la dhahaa digrigiis waxbarasho macnaha sii wanaajiyo saa darteeda jaamacadda s i u ayaa nagu saaciday maxaa la dhahaa inaan systemkaas waxbarasho ee wanaagsan annaga waddankeena joogna intaan aan soo bedelano haddana aan inta imaano aan waxbarashadeena sii dhammaystirano hadda saa taqaanaan programkan ama intaa ujeedaan hadda ardadan iyo intii waxay isku ka kooban yihiin saddex qaybood qayb waxay sameynayaan stil waxa loo yaqaano undergraduate program ay sameynayaan arday maxaa la dhahaa sanadkii shanaad ama afaraad ama qaab noocaas oo kaleeta jaamacadda ay u dhiganaya inta imaaday sii wata barnaamijkoodii ee kasii dhammaystiranaya magacayga waa hanaa yuusuf maxamuud cali waxaan ka imaaday jaamacadda s i u somalia international university waxaan fursad u helay inaan ka qayb qaato exchange program ee jaamacadda soomaaliya ugu talgashan ee ardayda ay ka faa'iidaystaan una dirto jaamacado ku yaala dibadda like ugan kenya hadda uganda aniga waxaan joogaa kenya waxaan dhigtaa jaamacadda university of nairobi waxaan u helay fursaddaas inaan ka qayb qaato ko waxaan u mahadcelinayaa jaamacaddayda soomaaliya oo isiisay fursadda inaan ka qayb qaato helana high quality anigoo maraayo sanadka shanaad ee jaamacadda caafimaadka waxaan haddii aan waxyar ka hadlo waxyaalaha aan ku ku arkay jaamacadaha halkan ku yaalo ugana bedelan yihiin jaamacadaha dalka soomaaliya ku yaalo markaan dhiganayay rotationka pediatriga mar mar mar kamid ah waxaa nala geeyey m c h waxay u yaqaanaan soomaalida oo jaamacadan inta ay ugu talagasha ardayda inay xoreer practical ku qaataan markii aan jaamacad m c h ka aadnay waxaan ku arkay nin aan ku qiyaasay da-diisa inay ka weyn tahay toddobaatan sano oo kale kuna soo bilaabay caafimaadka experiencegana la heer gaaraya afartan iyo laba sano inuu joogo m c h ka dhakhaatiirta meesha joogta m c h ka waxay gaarayaan labaatan ilaa soddon halka m c h ka wadankeena laga yaabaa inuusan hal dhakhtar joogin ama ay wada joogaanba nurses oo aan lahayn experience ay waxyaalaha ay qabanayaan u leeyihiin maxamed cabdialaan ilham waxaan ka mid ahay ardayda u yimid halkan exchange programka oo ka yimid soomaaliya una yimid jaamacadda nairobi university kuna sameeyey isbitaalka kenyatta national hospital waxaa sameynaya sanadkaygii internshipka waa sanadka loogu talagalay ardayga inuu practicada si fiican u qaato waxaa soo dhameeyey theoryga oo ah buwaagta iyo wax markaa soo dhigato soo dhameyso kuliyadda caafimaadka sanad waxaa jiro shaqo ah sanadka shaqada u jooga halkan marka cisbitaalka hadda kenyatta oo kale haddii aad booqateen waxyaabaha ku cajabgeliye maxaa ka mid ah ee kusoo aragtay
waxyaabahay ku kala duwan yihiinaa jiro lakin waxyaabaha ugu muhiimsan aan ku arkay waxaa ka mid ahaa istaalada markaad tagto kale waxa laga yaabaa inay leeyihiin qayb bukaanada ay ku qaabilaan iyo afar ama saddex sariir oo dadka maxaa lahaa la seexiyo laakiin halkan qayb kasta sida ay buugga aan ku qaadanno casharada medicalka ah oo kale u samaysan tahay rheumatologiga iyo neurologiga iyo way kala duwan yihiin qayb kastana waxaa ugu tegaysaa qaybteeda waxyaaba qaarkood aan isdhahaynin weligay waa arki doontaa oo abwaagtu ku akhrin jiray yaa waxaa kula kulmaysaa kenyatta subaxii oo kaleeto jaamacadda haddii la imaado dabcan lagama yaqaano ama ardaydu ma taqaano ilaa habeenkii laba saac habeenimo inaa waxbarasho ku gaarto oo aad waktigaaga aada uga faa'iidaysato dabcan waa wax lala yaabo waddanka markaad joogto arday ku dhahaya hal saac subaxnimo hal saac habeenimo aan ka imaaday isbitaal ama aan ka imaaday jaamacad oo galaasaan ka soo baxay macnaha waa wax lala yaab sababtoo ah wax oo loo bartay maaha laakiin xaggan waa wax lala qabsaday oo maanta meeshan ardaydeeda systematically ay wada tahay oo ardaydeeda hal saac laba saac habeenimo aan ka soo baxno oo xaafadaheen aan u hoyano marka waxa waaye waxyaabo badanoo faa'iido leh oo maanta dalkan wax u tari karo bulshadan aan wax fiican oo macno weyn samayn karan kula laabo karno waa waxyaabaha inta uga faa'iidaysanay waxaa mar labaad mar saddexaad u mahad celinaya jaamacadda isaayu oo fursadan qaaliga ah noo barartay oo noo noo soo hubisay oo noo na siisay maxaa rajeynaysaa ugu dambeyn waxaan rajeynaya insha allah waxaan rajeyn doonaa marka ugu dambeyso guul haddii ilaahay raalli ka dhigo ardaydan ayaa sidoo kale si isku mida u tilmaamay kala duwanaanshaha dhinaca waxbarashada ee waddankii ay ka yimaadeen ee soomaaliya iyo waddanka ay haatan wax ka baranayaan ee kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a washington barnaamijkii duhurnimo haatana mar kale aan ku noqonno qasaa'idkii nebi ammaanka
qasiidadaasi nebi ammaankaahi waxau ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socotiinayeen ibraahim daandure iyo sahre ciidle maxamed sanka oo dhinaca farsamada noo joogay dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ramadaan kariim